أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andulus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno qodobo ay ka mid yihiin dowladda maraykanka oo ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xayiraaddii badda ee ka dhanka ahayd iiraan iyo dagaalka oo ku faafay waddanka yeman kadib markii sacuudiga uu duqeeyey garoonka caalamiga ah ee sanca iyo xuufiyiinta oo iyaguna goodis culus diray barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xasan gurguurte iyo yuweri museveni oo la sheegay inay dhabarka isu jeediyeen maxaa ka jira in dowladda yuganda ay ka cadhaysan tahay galaangalka turkiga ee soomaaliya hay-ad reer galbeed ah oo ka dayrisay xaalka dowladda maali iyo murtasaqada ruushka ee halkaasi ku sugan maleeshiyaadka kooxda ridada oo rasaas ku furay dadka bannaanbaxayay dhulboob ay ku hayaan qodobada kale ee faafareebkana waxaa ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee baay oo soo gebagabaysay xamladii ugurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taas oo si gaar ah looga fulinayay deegaanka iidaaleh ee hoostaga magaalada baydhabo qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay dib u soo celisay xayiraaddii badda ee ka dhanka ahayd iiraan xilli dagaalku uu ku faafayo waddanka yeman kadib markii sacuudigu uu duqeeyey garoonka caalamiga ah ee magaalada sanca haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka bariga dhexe waxaa si dhow ula socday islamarkaasina aan goordhoweed wax ka weydiinay maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab arrimo cusub ayaa kusoo kordhay loolanka military ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ee ka socda mandiqada loo bixiyey bariga dhexe duqeymo culus ayay diyaaradaha dagaalka ee maraykanku waxay ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee wadanka iiraan sida magaalada dahraan iyo magaalada dekada leh ee bandar cabaas donald trump hogaamiyaha dowladda maraykanka ayaa iclaamiyey in dib uu usoo cusbooneysiiyey xayiraadihii dhanka badda ahaa ee lagu soo rogay dowladda iiraan wuxuu amray in maraakiibta iyo doonyaha doonaya in shidaalka ay ka daabulaan gudaha wadanka iiraan laga celiyo isagoo iclaamiyey in go-doomin dhanka badda ah iiraan uu saaray sidoo kale donald trump wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay go-aansatay la wareegidda marinbiyoodka muhiimka ee hormus ee dowladda iiraan iyana maanta gelinkii dambe ayay ku dhawaaqday in si kaamil ah u xirtay marinka hormus waxayna dignin u dirtay dhammaanba maraakiibtii halkaasi isaga kala gooshayey tani waxay ka dhigan tahay in dagaalka bariga dhexe mar kale uu soo laba kacleeyey markii isbuucii lasoo dhaafay trump uu iclaamiyey inuu ka baxay heshiiskii m a u-ga is-afgaradka ahaa arinta hadda cusub waxay tahay bukhaariyow in dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan uu ka gudbay halkii marka hore laisku hayey dowladaha khaliidka iyo iiraan ilaa iyo ciraaq ayuu dagaalku ka socday hadda waxaa si toos ah ugu soo biray wadankaasi yemen maanta gelinkii dambe diyaarado loo malaynaya inay leedahay dowladda sacuudiga ayaa duqeeyey madaarka caalamiga ee magaalada sancaa caasimada wadanka iiraan xiligaas garoonka waxaa soo caga dhiganaysay diyaarad ay leedahay iiraan oo siday wafdi ka tirsan xuusiyiinta yaxya asariic oo ah afayeenka militari ee xuusiyiinta ayaa warfaafinta u sheegay in iyagu ay xaqiijiyeen in diyaaradahan ay leedahay dowladda sacuudiga ayna duqeysay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada sancaa waxaa la arkayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareeray xuusiyiintu waxay ku hanjabeen in ay ka aargudan doonaan isbaysiga sacuudiga waxa uu yidhi isbaysigani wuxuu ku xadgudbay heshiiskii in xaalada la dejiye ahayd ee hore ugu dhexeysay labada dhinac wakaalada war kastaba ee ku hadasha afka xukuumadda yemen iyana waxay sheegtay in digniin ay u direen diyaaradda iiraan ayna diiday wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayeen in diyaaradan ka timid iiraan ee ku degeysay magaalada sanca garoonkeeda loo wareejiyey madaarka magaalada alxudeyda ee dekada leh taasoo dhacda galbeedka wadanka iiraan dhammaanba waxaa la xiray garoomada diyaaradaha ee wadankaasi yemen xukuumadda fadhigeedu tahay magaalada cadan ee sharciyadda dowliga haysatana waxay iclaamisay in diyaaradaha madaniga ah ay mamnuuc ka yihiin isticmaalka hawada wadanka yemen taas oo ka dhigan in loolanka militari ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan hadda si toos ah uu uga bilaabanayo gudaha wadanka yemen haddii tani ay xaqiiq noqoto oo isbaysiga sacuudiga oo duqeymaha uu ka bilaabay wadanka yemen oo sii wado waxay ka dhigan tahay in maranbiyoodka muhiimka ah ee babul mandad iyo biyaha badda casba iyona dagaalka ay saameyn weyn ku yeelan doonaan oo sbulutiintu ay xiri doonaan dhammaanba maraakiibta isticmaasha babul mandab iyo biyaha badda cas arinta kale xusadda mudan waxay tahay waayadanba waxaa soo baxaya warar sheegaya in donald trump iyo maxamed bin salmaanka ala sacuud maamula ay wada hadalla yeesheen oo ah in iiraan culays laga saaro dhanka wadanka yemen oo ficlan taasna waa ay bilaabatay waana waa cusub oo u bareeyey loolanka militari u dhexeeya maraykanka iyo iiraan oo hadda xulfada khaliijka ee maraykanka ay kusoo biirayaan iiraan mar walba oo maraykanka u duqeeya waxay weerartaa dowladaha khaliijka ee saldhigyada maraykanka siiyey haddana waxaa muuqata in dowladihii khaliijka ay garabyada iiraan ee wadanka yemen iyana ay cadays saarayaan wixii kusoo kordhaa wararka iyo barnaamijka dambe ee idaacadda andalus ayaan kusoo gudbin doonaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xasan gurguurte iyo yuwere museveni ayaa la sheegay inay dhabarka isu jeediyeen kadib markii dowladda uganda ay ka carootay sida la sheegay galaangalka turkiga ee soomaaliya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo jeediya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta waxaana caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa galabta ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi ku dilay hal askari oo murtada halka lagu dhaawacay laba kale waxaana mujaahidiintu ay soo khaniimaysteen qori iyo boosh sidoo kale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ay shalay ciidamada mujaahidiintu kala hortageen askar ka tirsan silibiyiinta kenya oo kasoo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kuwaasi oo weerar ku soo ahaa deegaan lagu magacaabo ciise guur oo ka tirsan wilaayada gado waxaana uu dagaalku ciidankan qabsaday inta aysan gaadhin hadafkooda waxaana uu si gaara uga dhacay inta u dhexaysa degmada ceelwaaq iyo deegaanka dhamase inta la xaqiijiyey waxaa saliibiyiinta kenya weerarkan looga dilay lix askari kuwaas oo afar ka mid ah lagu dilay goobta dagaalka halka laba kalena ay u geeriyoodeen dhaawac soo gaaray waxaa sidoo kale weerarkan kufaarta kenya looga dhaawacay hal askari oo kale sidoo kale faahfaahin ayaa laga helayaa weerar habeen hore ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga maleeshiyada murtadiinta ee deegaanka buulanaagey dhimashadu waa laba murtad iyo dhaawaca mid kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan sheikh iyo yuweri musefani oo la sheegay inay dhabarka isku jeediyeen sida ay wararku tibaaxayaan waxaa xumaaday xiriirkii u dhexeeyey xukuumadda muqdisho ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo dowladda yuganda oo uu hogaamiyo baadariga lagu magacaabo yuweri musefani kooxda villa soomaaliya ayaa isku dayday inay xasan sheekh u diyaariso booqasho rasmi ah oo uu ku tago yuganda intii uu ku jiray socdaal uu dhowaan ku tagay qaar ka mid ah dalalka ciidamadoodu qaybta ka yihiin duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya dadaaladaas ayay wararku sheegayaan inay fashilmeen kadib markii uu xumaaday xiriirkii u dhexeeyey xasan gurguurte iyo yuweri musefani sida qaybo ka mid ah warbaahinta maxalligu ay ka soo xigatay yalawareedyo maxalli ah sidoo kale ilowareedyo ka tirsan villa soomaaliya ayaa ku waramay in xukuumadda muqdisho ay doonaysay inay qabanqaabiso booqasho rasmi ah oo xasan sheikh uu ku tago yugandha xilli uu socdaal ku marayay qaar ka mid ah dalalka ciidamada murtasaqada ah u soo diray soomaaliya ilowareedyadu waxay sheegeen in socdaalkaasi uu qayb ka ahaa dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu muujinayay taageerada dalalka gobolka islamarkaana lagu yareynayay saameynta go-aanka maraykanka ee lagu joojinayo taageerada ciidamada shisheeye ee ka dagaalama soomaaliya sida ay sheegayaan ilawareedyadu xiriirka xasan gurguurte iyo museveni ayaa xumaaday kadib kulan dhacay tobankii mey kaasi oo museveni uu xasan sheekh ku dhiirageliyey in uu wadahadal la yeesho mucaaradka islamarkaana uu ka gacan siiyo sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka ka hor shan iyo tobanka mey xogtu waxay tibaaxaysaa in museveni iyo wiilkiisa oo ah taliyaha ciidamada yugandha ay ka caroodeen kulankaasi kadib markii xubno ka tirsan wafdiga xasan sheekh maxamuud ay ganafka ku dhufteen soo jeedintooda tan iyo markaas mas-uuliyiin sare oo ku dhow gurguurte ayaa isku dayay in ay dib u hagaajiyaan xiriirka kala dhexeeya kambaala hase yeeshee dadaaladaasi ayaa iyaguna natiijo la-aan kusoo idlaaday sida ilawareedyadu ay sheegeen kooxda villa soomaaliya iyo sidoo kale dowladda yugandha midkoodna ilaa iyo hadda si rasmi ah ugama aysan hadlin mugdigan soo kala dhex galay labada dhinac iyo khilaafka la sheegay inuu ka dhex urtay xasan sheekh iyo yuweri museveni soo ifbaxa arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli dowladda maraykanku ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay gebi ahaanba joojinayso taakuladii kala duwaneed ee ay siin jirtay ciidamada calooshadushiqaystayaasha eusom ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya haddii aan halkaasi uga gudubno warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayuu websayte-ka radio alfurqaan maanta daabacay hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda muqdisho oo rasaas ku furay dad ka bannaanbaxayey dhulboob maleeshiyada xukuumadda muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay dadka shacabka ku rasaaseeyey qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda kuwaas oo ka bannaanbaxayey iskuday la doonayey in dhulkooda looga kiciyo sida ay sheegeen dad goobjoog ahaa waxay ciidamada xukuumadda muqdisho halkaasi ku dhaawaceen tiro dad ah oo qayb ka ahaa dadka guryahooda la isku dayey in la boobo arrintan ayaa timid dhowr cisho kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ay soo saareen amar ah in dadka shacabka ah ay halkaasi isaga guuraan mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qorshahan ay ka dambeeyaan niman ganacsato ah oo doonaya in dhulkooda xoog ku qaataan islamarkaana lagu soo rogay in ay muddo saddex maalin ah uga baxaan guryahooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hay-ad reer galbeed ah oo ka dayrisay xaalka dowladda maali iyo murtasaqada ruushka hay-adda falanqaynta amniga iyo sirdoonka ee african security analysis oo fadhigeedu yahay sweden ayaa qiimeyn ay soo saartay ku sheegtay in dagaalka ka socda maali uu galay marxalad cusub oo khatar ku ah dowladda maali iyo ciidamada murtasaqada ruushka warbixinta ayaa xustay in gulafka xooggan ee ay wadaan jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda azawaad ee gacansaarka ay leeyihiin aysan qabsashadoodu ku koobnayn magaalooyinka iyo saldhigyada ciidamada oo keliya balse ay bartilmaamaysanayaan xudunta awoodda dowladda meelaha ay warbixintu tilmaantay in jihaadiyiintu ay haatan awoodda saarayaan ayaa waxaa ka mid ah wadooyinka muhiimka ah kolonyada ciidamada garoomada diyaaradaha khadadka sahayda xabsiyada saldhigyada ciidamada ee safka hore iyo wadooyinka ay ciidamadu isaga kala gudbaan weeraradii dhacay labadan isbuuc ee u dambeeyey gaar ahaan howlgal ay dagaalyahanadu ku goodoomiyeen magaalada anafis oo saldhig balateri ay ku leeyihiin ciidamada ruushka iyo kuwa maali ay warbixintu xustay inuu noqday tusaalaha ugu cad ee bannaanka soo dhigay isbedeladii ugu dambeeyey ee dagaalka maali enefis waxay ku taallaa jidka isku xiraa magaalooyinka waqooyiga ee gaaw iyo kiidaal oo ah marin muhiimad ballaaran ugu fadhiya ciidamada maaligi iyo calooshadu-shaqaystayaasha ruushka sidaas darteed ayay tiro warbixintu haddii jidkani uu noqdo mid aan la isku halayn karin dowladda maali waxaa ku adkaan doontaa inay sii xajisato awooddeeda gobollada waqooyi ee dalka hay-adda e s a waxay sheegaysaa in dagaalka maali uu haatan usii xuubsiibanayo dagaalka marinada oo muhiim u ah xakamaynta dhaqdhaqaaqyada sahayda iyo wadooyinka kaasi oo laga dheehan karo qaabka ay haatan wax u wadaan jihaadiyiintu warbixintu waxay sheegaysaa in daciifnimada ugu weyn ee dowladda maali aysan ahayn oo keliya awoodda dagaal ee tooska ah balse ay tahay saldhigyo badan oo go'doonsan wadooyin halbowle ah oo dagaalyahanada ay la wareegeen iyo ku tiirsanaanta gaadiidka cirka si kastaba ha ahaatee warbixintu waxay tilmaantay in haddii bamaako ay ku guuldaraysato inay ilaaliso jidka gaaw ilaa kiidaal sheegashada dowladda ee ah inay maamusho waqooyiga maali ay isugu soo uruurayso mid magacuyaal uun ah halka jihaadiyiintuna saameyntooda ay sii xoojinayaan warbixintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ku dhowaad laba isbuuc ka hor jihaadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin iyo kooxda ay gacansaarka leeyihiin ee azawaad ay mar kale qaadeen howlgal xoogan oo ay kula wareegeen dhul aad u ballaaran kadib markii ay cagta mariyeen ciidamada maali iyo kuwa dowladda ruushka cabdiwahaab hadalayntiina caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gebagabaysay xamladii ugurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taas oo si gaar ah looga fulinayay deegaanka iidaa leh ee hoostaga magaalada baydhabo hawshan caafimaad oo ay iska kaashanayeen dhakhaatiir ka socotay maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlwadeenno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay si dadka deegaanadaasi ay u gaarsiiyaan gurmad caafimaad oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka uu soo ritay xanuunka jadeecada ololahan waxaa diiradda lagu saarayey baaritaannada xanuunka tallaal wacyigelin caafimaad iyo gaarsiinta dawooyin lacag la'aan ah oo xanuunkaasi loogu talagalay ugu horreyn waxaa munaasabadii gebagabada xamladaasi caafimaad ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخواني في الله إيه، جزاكم الله خيرا eed iyo eed maylaraayus dheeganii towjiihinta iyo injaazaadka iyo waxyaabaha lanqobaday bulshada taasna may kutusiyaasid muslimiinta madnamadiyo iyo tacaawunjo iyo iskaalmaysijo ini eed iyo eed muhiim iyo enlata ilaahina qur-aan jemeyliya watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan shaqada muslimiinta iska leeyin iyo taas-e may weelay nabigan calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada may aray addiinu nasiixa wari diinka waa nasiixu markee meelena rasuul allow liman hiya yaa rasuul allah diinku waa in nasiixan ay markaasaa nabaga meeraya alayhi salaatu wasalaam lilaahi walirasuulihi walikitaabihi waliaimati almuslimiina wa caamatihim xadiidka markay sharaxayaan culummada sida alxaafid ibnu rajab alxambali oo kaleet raxmatullaahi calayhi markii la roogo wa caamatihim markii la roogo dadka bulshada guud ahaan inay masaaliidii la ka taliya oo aan ku horreeyey diinsho oo ka mid ay caafimaadki oo ka mid ay amnisho oo ka mid ay ma'kaljo iyo mashrabjo wal alla waliya masaalihdii ka jirta in la ilaaliyo marka jazaahum allahu khayran walaanyaha haddii maktabkii caafimaadka iyo dhexe iyo kii wilaayadahay iyo wilaayada islaamiga baay alislaamiya kullijo jazaahum allahu khayran hoolinga gudateen shaqadii aakhirasna lasiin weydii fadiya gudateen taasna may tusiyaase nabigan sanin sheegay calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali ljasadi alwaahid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma mu'miniinta siyo nas jeeliyin iska naxariisadaayaan oo iyon iska dangadaayaan may lamid ayin nabiga alayhi salatu wasalaam sida jirhaliinka oo kaleet haddi waa kuwa xanuun laha sheegi ilaahay khayr sii isla markii wal an gurmidi tali la sii daawi la sii waxyaabaha akhbaarta dhakhtarkan sheegaya kamid ahayti dadka dhafyo reer baadiyo reer baadin marjo cudur way ee waxyaabo iyo afkaar kale iska aaminsan yihiin iyo kula gohaaya marka taasay tan bay ku tusiyaasay ini ini harakad walba in ka reebane ee reer wilaaye iyo heer dhexdhexaadiyooba ini bulshadii iyo muslimiinta ini wallan gobada walba lan ka reebana taasayti iyo ka tusiyaas waan ilaahay namay ka rajeeyaa sababtatiidiyo ilaahay ini guul iyo gargaar ilaahaynisi nabagana ari calayhi salaatu wasalaam hal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum xaqiiqatan caafimaadkana diintana meel sar iyo ku roog alimaamu shaafici meel ku guuriya calayhi raxmatullaahi ini usug ara jiray alcilmu sharci baadajay cilmo la baradana inka fadli badana inka qiimo badana ara jiray cilmu dibi iyo caafimaadka lama la weydiiya dadka hormay laray man naciimo walaray adduunye barwaaqi iyo naciimo iyo raahamay hayt markaasa meeray kow alamnu ware waa amni may walay fa inii ra'aytu alkhaa'ifa laa yahna'u bicayshi lan obsado welwelhay nolol makalado maana ka gabowowlankaas markii adna may laray zidna ninka darnin ziyaadiya laray qaala markaasaa meeray alcaafiyatu caafimaad wari nicmada lamaada kiigda meeray caafimaadu may walay fa inii ra'aytu fa inii ra'aytu almariida laa yahna'u bicayshi lan jirinoo xanuunsan nololna makalada wari markii may laray adna zidna wal ninka darb markaasaa gaala meeray magakiiga eray ashabaab dhalinyarnimo waray adduunyo raahadii iyo nicmadii dhalinyarnimo fa inii ra'aytu alharima laa yahna'u bicayshi lanka waayelkee daqooway shaldhi nolol makalada wari may la sheegay lan la aran jiray alxaaris ibnu kalda la aran jiray oo dabiib alcarab an kasaayaan culummada iyo may la sheegay may la weydiiyey kuwaran buu laray caafimaadka adag oo la qabkii dabiib alcarab wadati kuwaran laray markaasa meeray meeka koobay meeray almaciddatu aslu kulli daa wari dheefshiidka meeray cudur kasta asalja iyo wal kasta bani aadam walaamile wari walximyatu ra'su kulli dawaa ximyada may lakuwade macnaha lanka ololadas ini faarug nagat iyo lakuda jaahil ilahayana soomay kasaane wdad laakiin oo diinkana boos iyo soonga geli marka meeray walximyatu qofka ololadiis khalaawul badani ololadiis ini faarug haad iyo meetaalay ra'su kulli dawaa daawo kastana madag meeray qof dheefshiidjay ololadiis faarug haad ibnu khalduun markii ku waramay caafimaadka aleyh raxmatullaahi may sheegay reer baadiyiga iyo reer magaalka inay jirada ka badanto reer magaalka oo reer reer baadiyaha inay caafimaad iyo badan iyo reer magaalka jirada ka badanta asbaabaa sheegno may ka leeyahay ma in badana magaalooyinka tarafka iyo raahada iyo fadhiga baadiyadina may ka badan riyaadada iyo socodka iyo dhaqaaga ka badan saasa iyo nudur iyo yaraadi dadka magaalada ka badaday marka horta caafimaadka diinkana meel wanaagsan ayaa meel dharaa ka sheegay hataa meerayn culammada qur-aanka dhatiis ilaahay caafimaadka ma in ka waramay nisfu aayatin aayaddan may haytay wakuluu washrabuu walaa tusrifuu walna aama walna dhama in hadgudubtan ilaah yidhi subxaana wa tacaala marka may lahaa mas-uuliintii waa ka qeybgali dhammaantiyo haddii maktabkii caafimaadka dhexe iyo wilaaya iyo waaligii wilaayada islaamiga baay ee sheekh xamse abu jacfar dhammaantii mayba lahaa ilaahi subxaana wa tacaala sacyigin iyo camalkiin maqbuul allah ku weela bulshadii walmay ka reebana dadkii shacabkii wala langobadi in sha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala garabkiin allah gala sababtaas baa ilaahay may ka rajeeyana inin roob ninka sheena ilaahay gaala noo ka jibi taasaa kelimaday ka gaabsadee wa jazaakum allahu khayran wa sala allahu calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد جزاكم الله خيرا آه، سيدا آه، warbixinta hore dhaceeda lagu sheegayba taariikhdu markay ahayd shantii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed hijriya waxaan gurmud caafimaad u gaarnay deegaanka iidaale ee hoos yimaada degmada baydhabo sida horaantii warbixinta lagu sheegay deegaanka waxaa ka dhacay ee, cudur la garan waayey markiisii hore uu sameeyey cudurkaas dhimasho badan deegaanka u geystay caruur badan meesha ku dhimatay kadib ee, maktabka caafimaadka wuxuu go-aansaday inuu soo diro tiim caafimaad oo ka war doonaya waxa meeshaas ka jira dhibaatada caafimaad ee laga soo wariyey ee, maktabka oo ka kooban ilaa iyo sideed ruux oo isugu jira dhakhaatiir agaasimayaal kaalkaalayaal iyo rag farmashiyaal ah ayaa meesha gaaray ee, iyadoo ay barbar socoto wilaayada islaamiga ah ee baay een, wilaadeeda iyo caafimaadkeeda intaba een, waxaan tagnay deegaanka ugu horeyn waxaan u kuurgalnay xanuunka meesha ka jiray iyo sida ay xaaladdu ahayd waxaan la kulannay maamulka deegaanka ama deegaanka iidaale ee hoos yimaada degmada baydhabo waxay nooga warameen sida ay wax ahaayeen iyo xaaladda sida ay ahayd dhimashadii dhacday iyo dadka markaas xanuunka la ildarnaa waxaan la kulannay islamarkiiba dadkii xanuunada la ildarnaa ee waxaan isugu jirnay tiim ka kooban laba qaybood qayb baaritaano sameynaya cudurka wuxuu yahay u kuurgalaya maadaama aan la ogeyn cudurka uu sameeyey dhimasho badan iyo tiim ka daba tagaya wixii dhacay cuduradii ama cudurkii dilaaga ahaa meesha ka dhacay wuxuu sameeyey raadkiisii dad ka daba tagaya dadka daaweynaya ee tiimka intaasuu isugu jiray ee islamarkiiba ee tiimka baaritaanada sameynayay wuxuu xaqiijiyey cudurka inuu yahay jadeeco ama misles iyadoo ay barbar socoto cudur kale oo loo yaqaano gowracto oo meelaha qaar ka jirjiray walow deegaankaas uusan u badnayn balse cudurka dhimashada badan sameeyey uu yahay cudurka jadeecada islamarkiiba kiisaskii ayaana loo keenay waxaan sameynay xaruntii dadka lagu dabiibi lahaa qaybaheeda kala duwan dadkii xanuunsanaa baa la keenay intii aan la kulannay marka waxay ahaayeen dadkii xanuunka la ildarnaa oo u baahnaa jiif iyo qaar u baahnaa bukaan socod ee qeybta bukaan jiifka ee bukaano badan baa la seexiyey ilaahay mahaddiis wax ilaahay loogu mahdiyo waxaa ah in intii tiimka caafimaadka uu meesha tagay aysan dhicin wax dhimasho ah muddadii meesha la joogay waa wax ilaahay loogu mahdiyo ee dhimashada dhacdayna ay ahayd ka hor intuusan tiimka caafimaadka ah meesha gaarin ee waxaa bilaabatay daweyntii dadka oo mataqaana isugu jirtay ka hortag iyo ka dabatag ee sida la wada ogsoon yahay cudurkan waxaa lagu sheegaa inuu yahay dilaa ilaah baa wax dilo laakiin sida dhakhaatiirtu iyo baahda caafimaadka ay ku sheegaan wuxuu ka mid yahay cudurada dilaaga ah ee jadeecadu aada bay khatarteed u badan tahay sababteedana virusa keenaa la yihahda lama yaqaano inta badan virusna dawo ma lahanaa la yihahda wuxuu leeyahay marka ka hortag iyo markuu xanuunku u gudbo qeybta dambe ee neefmareenka in laga daba tago oo la daaweeyo raadkii iyo wuxuu reebay xaqiiqatan marka waxaan la kulannay dad badan oo cudurka saameeyey aada garaab u ahaa oo u baahnaa daryeel caafimaad oo deg deg ah ilaahay baana waafajiyey si guud maktabka iyo wilaayada waafajiyey ilaahay baa nagu guuliyey allaahuma laka alxamdu intaas ka gadaal waxaa socotay muddo isbuuc ka badan daweyntii dadkii xanuunka la ildarnaa akhiiranna waxaa soo gebagaboobay howshii gurmadka caafimaadka loo gaaray meeshaas dadka ka faa'iidaystay waa sida hadda agaasimaha uu sheegay waxay gaarayeen shan kun lix boqol iyo toban oo caruur ah ayaa ka faa'iidaystay oo loo sameeyey daweynka hortag ah iyo daweynka dabatag ah intaas ka gadaal dadka waxaa barbar socotay xamlada ama howsha aan meesha u joognay wacyigelin hadday ahaan lahayd dadka in si sharcana loo wacyigeliyo oo waxaan ay yihiin cudur iyo ilaahay keenay ayna tahay in ilaahay loo laabto oo ilaahay la rumeeyo oo waxyaalaha khuraafaadka ah iyo mataqaanaa dadka ay isticmaalayaan laga tago oo si dhab ah ilaahay la isugu dhiibo kadibna lala yimaado asbaabaha oo lagu heli karo dawooyin iyo talooyin dadka ehelku ah ay bixinaya in la qaato culimada iyo wulaadda waxay ka sheegayeen masaajidda iyo meelaha dadka isugu imaadaan dhakhaatiirtana waxay la hadleen cidaacadaha islaamiga ah iyo dadku u imaanayo oo bukaanka la socdo ayay u sheegeen warbixinada ka hortagga ah si guud marka waxaa meeshaas ka dhacay xanuun aada u daran oo u baahnaa ka hortag ilaahay baana qadaray inuu dhaco kadibna gurmadkii wilaayada iyo maktabka caafimaadka ah uu sameeyey ilaahay baa ku guuliyey waxaa la dhihi karaa waa laga daba tegey intii ilaahay u qadarayna waa ay ku baxeen intii kalena waa ay badbaadeen ilaahay baana ugu mahad celinaynaa xaqiiqatan waxaa aragnay qof afar iyo toban cisho qof meel lagu hayo aan waxba la siin oo nafaqadara tii ugu dambeysay maraayo oo qalalay oo indhihiisa god ku dhaceen ayaad arkaysaa maxaa saan looya haddaad dhahdo jadaeagu qabaa waxba lama siiyo kule waxba lama siiyo marka waxaa loo baahan yahay marka dadka ehelka u ah in la tuso waxaa sidoo kale aragnay dad dhahaaya dad meesha daawo u imaaday daba istaagan oo dhahaaya ha qaadan daawo ha qaadan iska dhaf ha qaadan ku hay war maxaa dhaha hadii la yidhaahdo a daawo ma laha jadeeco haddana xaqiiqatan way arkeen dadka dadkii la daaweeyey baa jooga iyagaa laga wareysan karaa Eh, waxaa muhiim ah marka in la fahmo oo caqliga la furo oo waxa fiican la aado aan la aadeen khuraafaadka iyo waxyaalaha oo aan fiicneen oo dadku ay sheegayaan biyaha la cabaa in lagu dadaalo mar kastaba si markaasi jeermisyada iyo waxyaalaha la cunayo ay meesha ugu baxaan caafimaadkana lagu dadaalo een, ah, wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee la bixinayana la qaato mar kastana lagu xirnaado goob caafimaad iyo xarumaha caafimaadka lagu xirnaado intaas ayaan kusoo koobaynaa hada wabilaahi towfiiq mas-uuliyiintii munaasabadan ka qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool sheekh cuthmaan abucabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخوة الكرام هدي أدبا وفرح صنهاي جلسة مارتي قيمها غاية له ورنتي ولي ولا إسلامي باي نقوم مرتقاضي إنجازاتكي وحقبتكي iskaashigii ballaarnaa ee weynaa wilaayada islaamiga baay iyo maktabka dhexe ee caafimaadka ee haragga shabaal mujaahidiin ay iska kaashadeen ee gurmudkii lagu badbaadinayey ee bulshada maaragtay ku nool degmada baydhabo qayb ka mid a gaar ahaan deegaanka idaale warbixin aada u qiimo badan ayay noo soo jeediyeen takhaatiirtii tiimkii maaragtay takhaatiirka ahaa ee socday jazaahumullahu khayra jazaa aada iyo aadaan ugu faraxsanahay ee arrintaasna waxay daliil u tahay in dadka muslimiinta ah ee iyagu maaragtay ay yihiin dad maaragtay cadowgooda iskaga fafalan oo iyaga maxaan ku dhaha isku fil yihiin oo cadowgooda aysan u baahnayn oo wax walba imaado iyagu maaragtay inay isu gurmadaan waxaan ognahay xilligii aan dheerayn oo abaarihii aan soo maraynay in maaragtay dadka loo gurmanayay oo la badbaadinayay noloshooda maaragtay lagu dadaalayay asbaabtii lala imaanayay wixii tabar ah iyadoo marka xarakad ay dagaal ku jirto oo la ogyahay caddaan iyo madow iyo gaal ee, asal iyo mid murtad ah maaragtay muslimiintu ay kusoo duuleen ay la ogyahay oo dagaal lagu jiro ayaa haddana maaragtay min kulli majaalaat alxayaat ayay maaragtay ka shaqaynaysaa jazaahumullahu khayra jazaa waan leenahay waa soo dhaweynaynaa waa juhdi mubaarag ah oo runtii allah subxaanahu wa tacaala datiras hadda la sheegay shan kun lix boqol iyo toban tari yar maaha cadad yar ma aha oo intaasoo dad ah marka adeeg caafimaad la gaarsiiyey wa- waxay kama tahay marka eh, ihtimaamka la siinaayo arrimaha bulshada iyo adeega bulshada ayay daliil u tahay dee rasuulkan sal alla alay slam ana watan uu lahaay man lam yahtama biumuuri muslimiina falaysa minhum oo kama qaala sal alla alay slam Eh, dadka muslimiinta ee marka wilaayada iyo dadka mas-uuliyiinta ah eh, waajibaadka iyo xilka iyo mahaamta u yaalla ayay kama tahay waxyaabaha ilaahay uu weydiinayo in dadka maaragtay umuurtoodii iyo xaajaadkoodii arrimahooda maaragtay loo taagnaado jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay ilaahay ha barakeeyo juhdi mubaaraga baa insha allahu taala u mubaarakeynaynaa waan u hambaliyeynaynaa tiimka isaga ah ee soo shaqeeyey oo juhdigaas bixiyey ilaahay ha barakeeyo wilaaya islaamiga baay oo iyadana maaragtay agaasinkii iyo sudugii iyo dadkii marka isku habeentooda iyo qalqaaladii iyo diyaarintii ay lahaayeen jazaahum allahu khayra jazaa baan leenahay Eh, saad ogtihiin hadda caafimaadka waxyaabaha ugu muhiimsan ayuu ku jiraa Eh, adeegyada bulshada loo fidiyo maanta wilaayadka islaamka markii aad fiiriso alxamdulilah wax weyn oo maxaan ku irahdaa ayna jiri jirin ayaa jiro adeega maaragtay oo bulshada oo daruuriga ah ee aan laga maarmeynin waxaa kamid ah caafimaadka waxaa kamid ah waxbarashada waxaa kamid ah biyaha waxaa kamid ah korontada waxyaabahaas intaas lamid ah dhammaanba maanta maaragtay juhdi weyn baa la geliyey ilaahay ha barakeeyo jazaahum allahu khayra jazaa ee juhdi mubaarag oo ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaba looga tawasulo inuu ilaahay inooga dhigo oo dad muslime qof muslime la badbaadiyo oo sabab loo noqdon hada waman axyaha fakaanamaa axya naasa jamiican ayaan ilaahay ugu rajeynaynaa jazaakum allahu khayra jazaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay Ee, bulshada waxaan kula talinaynaa insha allahu taala guud ahaan wilaayaadka dhammaan ay joogaan ee, codkeena ay maqli doonaan in maaragtay sida maaragtay takhaatiirta dow- towjiihaadka alwiqaayatu khayru min alcilaaj waa qaacido oo maxaan ku irahdaa ii sheeg loo baahan yahay in lagu dhaqmo oo diinteenu saas waaye marka ka hortaga aada u fiican yahay insha allahu taala in la dadaalo towjiihaadka iyo talooyinka eh, takhaatiirta in la qaato oo loo hogaansamo cudur kastoo ilaahay soo dejina daawo leh cudur aan daawo lahayn oo cudurkaan daawo malaha la dhahay maba jirib marka le insha allahu taala in taxadar badan la muujiyo Eh, ila almowt walharam waayo nimo geeri un baan daawo lahayn laakiin cudurro daaway leeyihiin ka hortag bay leeyihiin insha allahu tacaala takhaatiirtii towjiihaadkooda oo qiimaha badlaa oo maxaan ku irahdaa sheeg in loo dhigo nuglaado Ee, asbaabta maaragtay waqaa'igana in lagu dadaalo jazaakum allahu khayra jazaa ilahi waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in dowlad islaami ah oo maxaan ku irahdaa ii sheeg ee, dadka muslimiinta ah baahiyadooda daboosho in ilaahay subxaana watacaala inoo dhaliyo ilaahay subxaana watacaala waaba noo dhaliyo ilaahay noo ayido ayaan ilaahay ka rajaynayna insha allahu tabaaraka watacaala ilaahayna maarata cadowga inuu naga qabto muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala in cadowgooda oo hay-adaha oo kale hadee dadkan waxay ku sameynayaan waad ogtihiin tansiirinta iyo gaalaysiinta iyo meelaha ay ka faa'iidaystaan dadka bukaanka ayay ka mid tahay oo waad ogtihiin culeysya badan baa lagu sameynayaa gaalnimo iyo dacwo oo maaragtay krishtaan ah ayay ku fulinayaan Eh, dadka muslimiinta marka waxaa la rabaa insha allahu taala inay cadowgooda ay ka kaaftoomaan Eh, wilaayaadka maanta meel aan isbitaal lahayn oo xarun caafimaad lahayn way yar tahay baa la dhihi karaa say u kala roonaadaanba marka insha allahu taala in ay ku xirnaadaan oo takhaatiirtooda maarata ay tala weydiiyaan Eh, jazaahum allahu khayra jazaa intaasaan kelimada soo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadan soo xidhay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamsah abujacfar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة والهدى وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد مركب وهر وحان أم هذا لنا الله سبحانه وتعالى إسلام كنسية مسلمين نقدقي كدمنا أهل الجهاد نقدقي ولايات إسلامية نوصو رجلي إن استاجنه بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحان أم هذا لنا يا cid kastoo mudan in loo mahadceliyo oo hogaanka mujaahidiinta ay ugu horeeyaan si gaar ah maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin iyo dhakhaatiirtii hadda warbixintani siinaysay Een, ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo juhdigoodii iyo juhuda ay bixiyeen Ee, miisaanka xasanaadkana allah u saaro muslimiintana allah ku caafiyo Een, waxlaalaha waxaan leeyahay iyagana jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza Een, walaayada islaamiga ah ee bakool iyo dhammaan culimmada iyo ragga kasoo qayb galay fadhigan iyo jalsadan loo qabtay shaqadii socotay in lagu soo gebagabeeyo waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr Ee, intaa kadib walaalaha ayaa warbixinta qaatay oo dhammeeyey si guud ahaaneed eh, ma ogtahay caafimaadka culimmada sheekhana waa ka dhawaajiyey sheekh ibraahim Een, caafimaadka waa shay muhiim ah Een, adkaarta sharciga ah oo nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah een, in ilaahay subxaana wa tacaala laga baryo in caafimaad uu een, siiyo yacni salaada meelo ka mid ay ku jirtaa rabbi qfirlii warxamnii wacaafini wacfu cannii adkaarta salaada laga lagu akhriya ka mid tahay adkaaru sabaax adkaar almasaa iyo meelo badan adkaarta la akhriya waxaa ka mid ah qaybo badan oo eh, caafimaadka bani aadamka ku saabsan ayaa ku jiro ka mid ah Een, qofkana hadduusan caafimaad qabin wax uu qaban karo eh, shaqo caama ha noqoto ama mid khaasa ha noqoto waa unan iska dee moogtahay asagaba u baahan baxnaanin iyo tamriidin u baahan waaye qof markaasi een, asaga wax qabsan karana ma ahan dantii caamka ahna kama shaqayn karo cibaadadii ilaahi subxaana watacaala looga dhowaanayay xataa waa laga rafcinayaayo qaybo badan oo ka mid a wixii uu kari kara maahane inta badan waa waa laga rafcinaya marka ilaahay subxaana watacaala ummaddaha inoo caafiyo Een, walaalaha talada ay soo jeediyeen iyo tawjiihaadka caafimaad ay soo jeediyeen waxaan dardaarmayaa in si guud ahaaneed la dhaqangeliyo dadka muslimiinta ah oo walaayadu ku nool si gaar ah deegaanadii hadda xanuunka uu ka jiray iyo maxay ahayto hadda juhdiga faraha badanna la geliyey dadka ku nool iyo bulshada ku nool iyo si guud ahaaneedba deegaamada walaayada oo dhan bulshada ku nool iyo si guud ahaaneed walaayaadka oo dhanba in loo dhaganuglaado dhakhaatiirta iyo ragga caafimaadka ku shuqul leh Een, waxaa la yidhahdaa ahlu makata makata adraa bishacaabiha fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun nin kastana mowduuci uu yaqaano asaga ayaa wax laga weydiiyaa asagaa sheekheedii ah caalimkeedii ah taladii uu bixiyo waa qasab waay markaa in la raaco laguna dhaqmo Een, haddii dee la raaci waayo waxaa imaanayso een, mukhaalafada ciqaabteeda ay imaanaysa caafimaad darra ha noqoto wax kale ha noqoto marka waxaan dardaarmaynaa si guud ahaaneed bulshada muslimiinta ah tawjiihaadka walaalaha ayna siinayaan oo ay bixinayaan in la dhaqangeliyo hadday tahay ka hortag hadday tahay ka dabatag laftirkiisa nadaafadda iyo waxyaabaha ku saabsiisan eh, kullu daalika yacni iyo talooyinka qiimaha badanoo la bixinayo maalin iyo habeen walaalaha ay la taagan yihiin intaasi waa een, intaan ku dari lahaa insha allahu tacaala dhinaca kalimaadka iyo walaalaha ay dhaheen in lagu baraarugsanaado si guud ahaaneed dee ma ogtahay xanuun marmar xanuunaha soo dhaco marka la tacaalidoodii iyo waajib walaayaadka iyo iyo maktabka buu yaallo waaye laakiin dadka xadba say ayaga markaa tawjiihi ay u qaataan ayuu caafimaadkoodii uu noqonayaa insha allahu tacaala marka waa tii ay dhihi jireen inta nadaafadda ay ku jirto ayuu cudurka cudurka ku jira Een, marka insha allahu tacaala taasi intaasaan kaga baxaya walaalaha fariiqii caafimaadka ee shaqadaas soo qabtay ee, si gaara waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa khayra aljaza Een, runtii shaqo aad u qiimo badan oo loo baahan baahnaa wakhtigeedana kusoo aaday baahi badanna loo qabay dareenkeedana aada u taagna oo haddii ay tahay talabixinta iyo tawjiihaadka iyo haddii ay tahay daaweynta iyo ka hortaga intaba ayaad soo qabateen ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa aad iyo aad baan u bogaadinaynaa uguna mahad celinaynaa walaalihiisa gaara shaqada u qaatay oo u galay Een, runtii meel weyn ay muslimiinta ugu soo baxeen taqriiban lix kun wax ku dhudhow oo bani aadam ah gaar ahaan ciyaalkii iyo da'dii yareeda soo koraysay oo soo kacaysay ah in la daaweeyo ee, xanuunadii jirayna hadda ay si guud u damaanba wax sahlan maaha waa shaqo aad iyo aad u weyn ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xa- sanadka ha idin saaro Een, hadda waxaan xaqiijinaynaa si guud ahaaneed xanuunkii asaga ahaa ee, dee waa xanuun iska jirayo waqtina soo socday laakiin xaaladda deegaamada inay degtay oo warbixinta hadda ugu dambeysay walaalaha hadda markay soo galayeen ee, degmada boolfulay iyo wixii kasii dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyeyba in taxasun ama deganaasha iyo caafimaad badan la dareemayey si gaara waxaa xusid mudan inta aan ka warrayno aan ka waraysanay ciyaalkii daawada la siiyey oo shantan kun ee qadaadicda ah lixda kun kudhowaadka ah dhamasho ma jirto hadday wax dhanteen intay ragga meesha tagaan haddii wax dhanteen waa qof aan daawada soo gaarin ma ogtahay dadka waxaa laga dhaadhiciyey bahashan lama daaweeye marka dadaa cunugii xaafaddu uu xanuunsan yahay wuu iska haystaa lagamana warhay waaba qari- waaba qarsanayaa qof noocaasa inay wax ka dhanteen caruur noocaas ay u dhimatay way jiri kartaa laakiin intii gacanta dhakhaatiirta ay gaartay caafimaadka dee ilaahay ahay subxaana wa tacaala naftan ilaahay subxaana wa tacaala meeshii uu ku qoray ma dhaafto intaan hadda aragnay laakiin si guud ahaaneed wax dhantay ma jiraan bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waa fadli ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan aad iyo aad u ta'kiidinayaa ee, in dadka ahlu cilmiga ah ahlu takhasuska ah iyo meesha ay ku takhasuseen taladooda loo raaco loogana dambeeyo yacni tan ta- bani aadamka haddii ay noqoto aragta in lagu saleeya haddii ay noqoto laba qof oo isku aragta ah in la helo way yartahay nin kastaba waxbuu ka aaminsan yahay cudurkan in laga- lagu daaweeyo laakiin ninkii cilmi ahaan u soo qaatay oo takhasus eh, u lahaa oo ahlu khibrada ahaa asaga waxaa weeye dadka kale taladiis way ka fiican tahay wayna ka toosan tahay waxaa weeye waa tale cilmi iyo aqoon ku salaysan weeye in markaa loo hogaansamo insha allahu tacaala taasna aad iyo aad baan u ta'kiidinayaa si guud ahaaneed marka dadka muslimiinta ah in caafimaadka laga agdhowaado la iska warqabo sida walaalaha ay ku taliyaan Een, wixii tala bixin ana loo hogaansamo ayadaasaa noo muhiimsan jazaakum allahu khayran halkan maanta eh, fadhigan qiimaha badan iyo kulankan qiimaha badan waxaan ugu talagalnay in dhakhaatiirtana lagu baarakeeyo shaqadii ay soo qabteen lagu bogaadiyo eh, loogu mahadnaqo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abaalkooda gudi karo walaalaha laakiin waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro jazaakum allahu khayran inta kale dee martada ah oo naga soo ajiibtay fadhigana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran Een, ilaahay subxaana wa tacaala eh, kulan la aqbalay oo qiimo badan ilaahay inooga dhigo jazaakum allahu khayr intaas ayaan kelimadeyda kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaynu isla soo gaarnay faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii galabta ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan waxaana ku dhintay dagaalkaasi laba askari halka dhaawucuna uu yahay laba kale wixii warar ee ku soo kordha insha allah warkeena subaxnimo ayaad ku dhegaysan doontaan guud ahaana barnaamijkii faafareebka wararka caawa habeen talaada ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu في شباب قد أشادوا صحوة للدين